suuratu yuusuf waxay ku magacaaban tahay nebiyullaahi yuusuf bay aada uga warrantay isagii bay ku magacaaban tahay suuratu yuusuf suuraddii labiyo tobnaadu tirsiga suuradaha qur-aanka ah kana kooma boqol iyo toban iyo afar suuradood tirsiga faatixa markii laga bilaabo suuratu naasna la gaarsiiyo suuratu yuusuf waa suuraddii laba-iyo tobnaad suuratu yuusuf waa suura makiya waxa ay ka mid tahay suuradihii soo degay inta suubanaha makal mukarama uu ku noolaa tirsigooduna dhan yahay lix iyo siddeetan suuradood suuratu yuusuf aayadaheeda waa boqol iyo kow iyo toban aayadoodu waxay ka mid tahay suuratu yuusuf xuruuftii muqatacada ahayd suuradihii loogu bilowday shan suuradood baynu soo marnay markaatii lixaad bay noqonaysa suuratulbaqara markii laga bilaabo aali cimraanna lagu xijiyo acraafna lagu xijiyo yuunusna lagu xijiyo huudna lagu xijiyo suuraddii waxa weeye lixaad iyaguna waa sagaal iyo labaatan suuradoodu suuratu yuusuf oo bilaabatay waa tana waa caddahay munaasabada ka dhexaysa labada suuradood suuratu huud inaga dhammaatay waxaynu uga sheekaynay toddoba rasuul nebiyullaahi nuux baynu ka bilownay nebi huud baynu ku xijinnay saalix baynu ku xijinnay ibraahim baynu ku xijinnay luud baynu ku xijinnay shucayb baynu ku xijinnay ugu dambaystii nebiyullaahi muuse toddobadaasay taasi ka sheekaysay tanna yuusuf bay ka sheekaynaysa kaannaha tatimatun limaa qablaha siday suuratu huud toddoba rasuul uga sheekaysay ayay midda tanna iyadana waxa ay ka sheekaysay nebiyullaahi yuusuf markii bay markaa dhammaystirtay suuratu yuusuf oo bilaabatay waa tan abda-u haadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabaya bismi illaahi eebbaweyne magic cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud naxariisata alraxiimi mid gaar ahaaneed oo wa kaana bilmu'miniina raxiiman inta rumaysay adduunka ku rumaysee ku raacday wuu si gaara aakhira ugu naxariistaa allaha magiciisa cuskashadii ayaan suuraddii ku bilaabay alif laamra allahu aclamu bimuraadihi bidaalik ilaah baa wuxuu ula jeeda yaqaan waataynu nidhi xuruufta tan dhaqan carbeed laguma fahmi karo carabi ma aqoonin tafsiir haabit mina rasuul ma hayno idan mutashaabihi aynu quraannimo u rumaynay macnihiisa eebba u daynayn wa fii nafsi alwaqti faa'iido weyn baa ku jirta atanbiihu watacjiiz in lagu cajigeliyo qoladii qur-aanka qayrsatay oo la yidhi alif iyo laam iyo ra iyo nuun iyo qaaf iyo saad buu ka koobmaa qur-aanka bal xuruuftii wakaa waa laydin siiyey qur-aan sameey waa samayn kari waayeen tacjiiz wey ta kalena tambiih in ay lagu soo jeedinayo iyaga oo xuruuftan u cusub oon dhaqankeeda ku jirin dhagahooda markay ku dhacdo oo diib soo dayan qur-aanka loo sheego alif laamra allaahu eebbaweyn ayaa aclamu u aqoon badan bimuraadihi ula jeedadiisa u bidaalika alif laamra ula jeed tilka alif laamradaas ayaa aayaatulkitaab aayaatun min alkitaab qur-aankii qiimiga badnaa aayadihiisii bay ka mid tahay kitaabka almubiin caddaynayay xaqa ka caddaynaya baatilka xalaasha caddaynayay ka caddaynaya xaraamka wax walba caddaynaya qaadaadhigayay innaa annaga eebba ah ayaa anzalnaahu qur-aanka dejinnay waa lagu baabi'iyey tawkiidkaas qoladii lahayd meelo kale uu qur-aanka ka yimid innaa annaga eebba ah ayaa anzalnaahu qur-aanka dejinnay waxaanu dejinnay qur'aanan isagoo sidaan maqru u ah oo xuruuflaan dejinnay carabiyan luqadaana loo nisbeeyey waxaa loo dejiyey haddii markaa risaalada iyo nubuwada iyo dalkay ka bilowdeen dal carbeed ahaa bal horta iyaga ha garteen uunka intiisa kale ha gaarsiiyeen lacallakum mudnaantiinna ayuha alcarab qoladiinnan luqadaan leh ee dalkan deggan inaad tacqiluuna qur-aanka garataan naxnu annaga eebaa ayaa naqusu halkaa waxaa ka bilowday sabab ayay bacdulmufasiriin suuradda u sheegeen ay leeyihiin asxaabtaa nabiga weydiisoo tidhi sheeke macaan baanu u baahannahay suuraddaana timid kolkaas suuraddan waa axsan alqasas sidii eebba sheegay isa la sheega tan u qiimi badan tan wey horta aad bay u dheer tahay waxay ka bilaabanaysaa aayadda afraad waa id qaala yuusufu liabiihi ilaa waxay ku tegaysaa aayadda boqol iyo laba kolka sagaal iyo sagaashan aayadood oo xiriira oo yuusuf ka sheekaynaysa kolka waa adwalu qisatin fi lqur'aan siduu qur-aanka u dhan yahay qisaska ku jira tan ugu dheer ayaa midda nabiyullaahi yuusufa haddana nebiyullaahi yuusuf axwaal badan buu maray eel baa lagu tuuray waa la iibsaday waa la addoonsaday waa la xabisay nebi buu noqday rasuul buu noqday boqor buu noqday waa lagu fitnoobay idan waa axsanu lqasas naxnu annaga eebbaha ayaa naqusu akrinayna calayka adiga rasuulkee muxameda korkaaga axsana alqasasi qiso la akriyaa tan ugu wanaag badan bimaa baanu kuugu sheegaynaa awxayna aan waxyoonnay ilayka adiga rasuulkaa haada alqur'aana qur-aankan aan kuu waxyoonnay ayaa qisadii oo qur'aana ayaanu kuu sheegaynaa wain kunta waxaadse ahaatay min qablihi qabli lqur'aan qur-aankan intaanaan kugu dejin la min alghaafiliin dadkaa waxmoog oo wajadaka daalan fahdaa bay la mid tahay maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaanu bay la mid tahay idan intaan qur-aanka lagugu dejinin dadkan waxmoog ee caamadaa ayaad ka mid ahayd id wakti haddii qisa lagu warsaday bidaayat lqiswat qisada idqaala yuusuf bay ka bilaabanaysaa ilaa aayadda boqol iyo labaad bay soconaysaa waxay ka bilaabatay waa aayaddii afraad kolkaa qiso aada u dheer wey id qaala udkur ayuha rasuululkariim qoladan ku warsatay inaad sheeko macaan u sheegta waxaad u sheegtaa id goorta qaala yuusufu uu yidhi liabiihi aabihi yacquub ayuu wuxuu yidhi yaa abati aabe innii aniga yuusufa raaytu waxaan ku riyooday aniga oo jiifa axada cashara kow iyo toban maxay yihiin kowkaban min kowkabin xidigyaal ah washamsa qoraxda waalqamara dayaxa raaytuhum intaasoo waxaan arkay lii aniga yuusufa saajidiina ii hoganay odagii durba waa fahmay waa rasuul qaala wuxuu yacquub yidhi yaa bunay igaarkay hooy laa taqsus ha sheegin ru'yaaka ru'yadan ilaah ku tusay calaa ikhwatika walaalaha korkood ha ku sheegin anaa kaa maqlay qof labaad yuusan kaa maqlin haddii la maqlo maxaa dhacaya fayakiidu waa shirqoolaya laka adiga yuusufa kaydan shirqoolid hagar iyo mu'amare intay sameeyaan bay kaa faraxalanayaan oo ku baryayaa wiilkaygiiyo cid kale ha u sheegin oo hadday walaalaha yihiin asay riyadu wanaag tahay maxay ii shirqoolayaan shaydaan baa kugu diraya ina shaydaan odaga malcuunka ah ayaa duufsanaya la yuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abiina mina wa naxnu cusba ina abaana lafii dalaalin mubiin odagay sida loo kawaanay arag shaydaan baa waxaa ku yidhi ina shaydaan cadowgaas insaanka ayaa lil insaani dad idaylkii caduwun colo ah ay mubiinun collimadiisa caddahay oo adiga walaalaha kale dilaya iskuna kiin dilaya yaan lagaa maqlin intaa markuu ku canaantayna tafsiirkeedii buu siiyey wakadalika saad u riyootayba yajtabiika rabbuka rabbigaa ku dooran doonaa wa yucallimuka rabbigaa wuxuu ku bari doonaa min ta'wiili laxaadiis riyayaalka fasirkooda wa yutimu wuxuu eebba dhammaystiri doonaa nicmatahu barwaaqadiisa uu calayka korkaaga barwaaqeeyey wa calaa aali yacquub nebi yacquub oo aniga ku dhalaya dadkiisii korkooda uu barwaaqeeyey kamaa sidii atamaha nubuwiya risaalo uu hadda ka hor eebba u dhammaystiray calaa abaweyka labadaada aabba korkood kuwama min qablu hadda ka hor ibraahiim wa isxaaq intay marayaan adigoo yuusufa anoo ku dhaloo yacquuba aabbahayo isxaaqa awowgayo ibraahima nubuwadii iyo risaaladii baa kugu soo dhow hawl weyn baa ku madlan yaan lagu maqlin sidii qoladaa eebba ugu nicmeeyey ina rabbaka adiga rabbigaana caliimun alla aqoon badan xakiimun maamul wanaagsan oo murti badan id wakti rasuul alla uu sheega ummadda qaala yuusufu uu yidhi liabiihi aabbihi wuxuu u yidhi oo yacquuba yaa abati aabbo innii aniga raaytu waxaan ku riyooday axadda cashara kowkaban kow iyo toban xidig wiilashaa labiyo tobana isagaa ku ahaa isaga ka saar kow iyo toban wiil baa artay wa shamsa qorraxda wadaadii dhashay wey walqamara dayaxa odagii yacquub ahaa wey ra'aytuhum saddex iyo tobanka oo waxaan arkay lii aniga yuusufa saajidiina ii sujuudsano ii hoganayoon waayeelkoodii ahay iyagana i hoos tuban qaala nabi yacquub baa yidhi yaa bunay igaarkay hooy laa taqsus ha sheegin ru'yaaka ru'yadaadan calaa ikhwatika walaalaha korkooda ha ku sheegin fayakiidu waa ku hagarsanayaan waa ku shirqoolayaan laka adiga kaydan shirqool ina shaydaan ayaa lil insaani dadka idaylkii caduwun colu ah ay mubiinun collimadiisa caddahay oo walaalaha kugu diraya yaan warka lagaa maqlin wakadaalika saad u riyootayba yajtabiika rabbuka rabbigaa ku dooran doonaa oo wayucallimuka wuxuu rabbigaa ku bari doonaa min ta'wiili laxaadiis riyayaalka fasirkooda wayutimu wuxuu rabbi dhammaystiri doonaa nicmatahu barwaaqadiisa nebinimo iyo rasuulnimo calayka adiga korkaaga boqornimuuba kuugu dari doonaa wa calaa aali yacquub nebi yacquub dadkiisa korkoodana waa loo dhammaystirayaayo aday kugu hoos noolaan doonaan kamaa sida atamaha horeba eebba nicmadiisa nubuwiyo risaalo u dhammaystiray calaa abaweyka adiga labadaada aabbo korkood min qablu hadda ka hor ibraahiima waa isxaaqa ahaa ina rabbaka aniga adiga rabbiga caliimun alla aqoon badano addoomihiis iyo danahooda og xakiimun maamul wanaagsan oo murti badan ugu horeysa casharkana su-aalsaad ka arki doontaan yahuud baa damcay subanaa inay xujeeyaan kuna xujeeyaan calayhi salaatu wasalaam qisatu yuusuf su-aal bay weydiiyeenay yidhaahdeen waxaa jira dad walaalo oo mashaakil dhex maray maxaad ka sheegi kartaa waa nebi yuusuf iyo walaalihii qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi laqad kaana waxaa ahaaday fii yuusufa nebiyullaahi yuusuf arrinkiisa gudihiisa iyo wa ikhwatihi walaalihiisa hayaatuna ahaatay calaamooyin lissaa'iliina dadkii weydiistee su-aasha lahaa calaamo weyn bay meeshaa ka helayaan kolkaa qoladii nin yahuud oo damacday inaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku xujaysaan nebiyullaahi yuusuf iyo walaalihii wax dhex maray warkii oo kooban waa kana laqad waxaa dhaba kaana inuu ahaaday fii yuusufa fii sha'ni yuusuf yuusuf arrinkiisa gudihiisa iyo wa ikhwatii ikhwatu yuusuf nebi yuusuf walaalihiisa aayaatun calaamooyin waaweyn ood arki doontaan baa ahaatay lissaa'iliina dadkii qisadaa weydiisanayay calaamooyin waaweyn baa u ahaaday id wakti bay calaamadii noqotay subanuhu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi itaquu firaasata almu'min fa inahu yanduru binuurillah qofka mu'minkaa iska ilaaliy nebiyullaahi yuusuf hadduu riyooday adoogiisu uu sheegay adooga war wuxuu ka bilaabay yaa bunay laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda warkii gacantuu ka baxay iyagiina waa maqleen marka xasaasiye la abuurayey dhibaatada la isdareensiinayey ficiladiiyo buuqa la abuurayey sidii loo hadlay maqa id qaaluu hadday yidhaahdeen walaalihii yuusufow tobana isaga midku habaree la reebay la yuusufu oo keligiisa waa akhuuhu walaalkiis bayaamiin oo ku habara ayaa axabbu la jacayl badan yahay ilaa abiina adoogeen yacquub minaa inagu inaga jecel yahay labadan wiil wa naxnu cusba annagana jamaaca toban ninaan nahay kolkaa tobanaad dhashay iyo laba aad dhashay si aad toban laba uga jeclaataa waa adagta kolka waxaa lagu dadaali doonaa carruurta inaan la kala xigsanin haddaad carruurta kala xigsatid ood qaarkood kalgacal la gaara u muujisid qaarna waxoogaa isdhaafdhaafisid iyagiina waa kala dhimanayaan adigiina xukunka kugu dhacayar ina abanaa la fii dalaalin mubiin odaga mid caafimaad qababa ma sidee toban adigaad dhashay u yasi kartaa labana u jeclaan kartaa odagiyaa horta la kawaanay ina abanaa aabbaheen yacquub la fii dalaalin uu ku sugan yahay caqli la-aan mubiinin iska cad haddaba maxaa xalli ah annagoo toban haddii lana xaqiray laba wiilna lawadwata see yeelna uqtuluu dila yuusufa yuusuf waa in laga faraxashaa aw idracuuhu ku tuura ardan dhulfa ku tuura faa'iida la raadinayaa waa maxay yakhlu lakum waxaa idiin bannaan noqonaya wejhu abiikum hadda adooga wejigiisii waa xijaaban yahay yuusufaa ku xijaaban kolka wejiga adooga ha bannaanaadee yuusuf in la dilo wey duur lagu tuuro wey adooga wejigiisii ha bannaanaado kolkaas annagaba waanadada yuusuf hadduu waayo danuu noogu soo noqon doonaa kafkaan la galay intee laga mara watakuunuu waxaad ahaan doontaan min bacdi yuusuf haddii laga faraxasha ka gadaal qawman dad saalixiina suusuubano ilaahay u toobadkeeni doonta gafkana waa ka toobadkeenaysiin arrintana waa iska hagaagi doontaa balse yuusuf mar ha laga farxasho nin baa u weynaa rawbiil la yidha yuusuf in adeerkiis yuusuf hooyadiis iyo kaas hooyadiisa ilmaadeera tobankan kale ugu caqli roonaa xoogaa dilkii baa la kharaaraaday walaalkaa kaa yar wuxuu ka hadleeyay aan la arkin in dilkiisa lagu dhiirado waa adag tahay gacanteenna kuma dili karne bal si kale ha la yeelo ninkaasaa teliyey qaala qaa'ilun mid hadlaayaa rawbil wey akbaruhum sinan wa arjaxuhum caqlan wa aqrabuhum ilaa yuusuf wey labadooda hooyaa ilmaadeera oo markaa ilmaabeedna waa yihiin ilmihiina waa u weyn yahay waana u caqli roon yahay dilkii la foolxumaa qaala qaa'ilun mid hadlayaa wuxuu yidhi minhum walaalihii ka mida laa taqtuluu yuusufa ha dilina see la yeela ka faraxalashadii waa la isku raacsan yahay laakiin habkii laga dhigi lahaa wey wa alquuhu waxaad ku ridiin fii khayaabati aljubi eel mugdigiisku tuura jubbi eel marka la agaasimo oo inta karkaare loo yeelo ama afka laga dhiso biyihiisa la cabaayo bi'ri baa la yidhaah laakiin bohol duur ku yaalla oy shimbiraha ka cabbaan iyo socotadiiyo wixii alla ku qabto bohol wey jubbigu waa bohol waa ceelaan agaasinay dhabna looga cabbin iskuna dugnayn xoogaa biyo asalka ku jira wixii ka maarmi waayaan ka cabba shimbiraha iyo dugaagga wa alquuhu waxaad ku ridaan fii khayaabati aljubbi bohol mugdigiisa gudihiisa ku rida yaltaqidhu waxaa guran doona oo meeshaas kala bixi doona bacdu sayaara socotooyinka qaarkood in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa samaynaya arrinkaad istusteene ah in odaga iyo yuusuf la kala dhaqaajiyo kanaan la qaataw kana afar afartii lagu martay laqadkaana waxaa ahaaday fii yuusufa fii shani yuusuf yuusuf arrinkiisa gudihiisa iyo wa ikhwatihi yuusuf walaalihiisa aayaatun calaamooyin lisaa'iliina kuwii yahuudaha ee arrintaa xujo ahaan u keenay meesha id wakti bay aayaad waaweyn u ahaadeen qaaluu walaalihii yuusuf ay yidhaahdeen la yuusufu iyo wa akhuuhu walaalkiis kuhabara yay ka wadaan bayaamiin baa la yidhaa ayaa axabbu la jacayl badan yahay ilaa abiinaa innaga aabbaheen xaggiisa minaa tobankeenna kale wanaxnu inagoo inaguna cusbatun jamaaco badan oo tobana adooga maquna waa khaldan yahay ina abaanaa adoogeen yacquub lafii dalaalin caqli la-aan gudaheed buu ku sugan yahay mubiinin iska cad dalaalkay ku sheegayaan waa nabi fasaad iyo gafku ma ayan arkin wuxuu alle ka hadleeyey ma ayan arag wuxuu addoommo ka hadleeyey ma ayan arag waaxad macsuuma oo ilaashan wanaalliya addoommaha midna wax ka hadlay wax la faroos dayacay ma ayan arag wax laga reeboos dardaray ma ayan arag waxay ku wadaan kolka uu u leexday laba wiil tobanna dafiray caqligiisa wax ku jira caqligiisaas maa lafii dalaalin caqli lumid mubiinin iska ee uktuluu dila yuusufa dila aw idraxuuhu ku rida ardan dhul cidlaa yakhlu waxaa bannaanaan lakum idinka reer yacquuba wajhu abiikum aabihiin wejigiisa ayaa idiin bannaanaanaya oo watakuunuu waxaad ahaan doontaan min bacdihi nebi yuusuf gadaashiisa haddii laga faraxasho qawman dad saalixiina wan wanaagsan qaala qaa'ilun mid hadlayaa wuxuu yidhi waa la tarsanaya huwa yahuud aw roobi labada mid buu ahaa qaala qaa'ilun mid hadlayaa wuxuu yidhi minhum walaalihii ka mida laa taqtuluuha dilina gacantiina ha ku dilina yuusufa yuusuf gacantiina ha ku dilina ee wa alquuhu yuusuf waxaad ku ridaan fii khayaabati aljubbi bohol mugdigiisa gudihiisa ku rida yaltaqidu ha la baxeen bacdu sayaara socoto qaarkeed baa la baxaya in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwa samaynayo arrintii waa lasoo go-aansaday in ceel lagu tuuro la ysla yaqaan oy socotooyinka ka cabbaan lana kormeera ilaa la ogaado xaaladiisa meeshay ku dambaysay ayaa la go'aansaday sidii adoga looga qaadi lahaa ma la rabo go-aankii odaga sida loogu sheegay dhegayso qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana adoogan yacquub haddaad tahay maalaka maxaa kuugu wacan oo laa ta'manna adan sidaada noogu aaminayn calaa yuusufa wiilkan yaree walaalkayna eed naga dhowrayso eed gojaxad iyo geedada ku wadato eedan na ogolayn maxaa wa annaga nama dhalin miya meel gaaraad ka dhashay miya maba na ogolid wiilkii weerarka lagu qaaday arag meesha laga bilaabay wiilka noo dhiib lama dhihin odaga eed sheegadaa loo qadimay yaa abaana adooganaw maalaka maxaa kuugu wacan laa ta'manna inaadan noo aaminaynin halaa yuusufa yuusuf korkiisa aadan noo aaminaynin waina annaga reer yacquuba lahu yuusuf la naasixuuna aan daacadu nahay wy annagoo wiilkii daacadu ah oo jecel madaxa ku qaadayna dhunkanayna uu walaalkan yahay maba noo ogolide sababkaas noo sheego odaga waa naxay sidaan loola hadlay hadal waalid uu ku naxawe bal dantiina sheegta arsilhu wiilka dir macanaa annaga la jiri dannada qadan maalinta berri ah habeenkiiyaa la wada hadlaa waaga hadduu baryo wiilka annagaad noo dhiibaysa maxaad qabanaysiin yartac reer baadiye wey miruhu guranaa wiilka wayalcab waa dheela goonaysaa la samayna bootindhisagaa la samayna leebgoosaa la samayna wiilkaad og barto oo hallagdin barto oo gorayga iyo orodka ha barto marka lagu dar wiilkii ballanaa la qaaday wayna annagana lahu wiilka jumla muwaakidaa la isticmaalay kelimatu inna iyo lahu iyo laxaafiduun saddex tawkiid baa ku jirta odaga wiilka in laga fujiyaa la raba wayna annaga lahu wiilka laxaafiduuna waa ilaalinayna korkiisa daqsi ku degima wax gaaraana male adiga wiilka noo dhiib wey wamaa calaa safi shadiid odagii oo waxay tilmaamayeen ku soo baxay arag wuxuu yidhi wiilkan wiilaan ka sabri kara maa inta uu idinla jirees idin iga maqan yahay qalbiga ay hura iyaga sooma dhalin qalbiga ma u huro iyagaba waa ka maqan yihiin maqnaantooda laxu kuma hayso maxay maqnaanta yuusuf laxu ugu qabatay warkii waa soo baxay la yuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abina tiyaa soo baxday odagaas uu hadlay maqal qaala nabiyullaahi yacquub wuxuu yidhi inii aniga la yaxzununii waxaa i murjina an tadhabuu inaad la tagtaan bihi wiilka dhib kaleba hadduusan iman la tegidda aad la tagteen maqnaantu iga maqan yahay indhahayga uu ka qarsoomay korkiisa aanan gacanta ku haynin indhahayga ayn fiirinaynin ay murjinaysa kow iyo tobankaana isagaa dhalay hadday tagaan iyo hadday joogaanna hawshiis ma aha yaa mooho wamaxalasafi shadiid waa u jid bixiyey hadhow waxay ku xujaysan lahaayeen ma aqoonin isagiyaa biariiqin laa yashcur ilaah baa qaybka yaqaan makhluuq qayb ma yaqaan waa u judbixiyey wiilashii waa khaafa waxaan ka cabsanaya an yaakulahu wiilka inuu cuno adiibuu yey durwa ma ah xayaatulxayawaanka haddaad fiirisid magacaan diibi la yidhaah yeeyaa ku masawiran dadka qaar ay duuruu yidhaah qaarna yeeyuu yidhaah qaarna uuleeyuu yidhaahdaan xayawaan edab daran oo sharis awoy ay waaweyn bay la eg tahay saynta busheeday caddahay hagar miiran wey arigay cuntaa ala ishkinka waa ka wareegaysataa inta neef dhaqaaqa cunto bilaabi mayso horta waa warjeef dhurwa camal ma dhurwaaga dabbaalo hal neefuu qabsanaa kaasuu dinaa kaasuu cunaa intii kale wax ku darsan maaha iyada kii dhaqaaqaba waa ridi kaasna waa ridi kaasna waa ridi wax nuxsada hadday weysay cunto bilaabaysa waxaana ka mid ah hagarteeda labada indhood midna waa ku seexataa midna waa isku waardiyeysaa wax gaad la gaadi kara ma ah wasadaqa shaaciru fii qowlihi yanaamu biixdaa muqlatayhi wayataqii biukhra lmunaayaa fahwa yaqdaanu nayn fii anin waaxidin waana hurdaa waana soo jeeda xayawaankaas wey kolka kaasaa waddanka ku badnaa wuxuu ka tabaroon yahay iyo hilmaha iyo waxa dayacan way iska cunaya kolka hadduu warkii u sheegay intii yaaba la guntaday isagaa u jidbixiyey wa akaafu waxaan ka cabsanayaa haddana an yaakula wiilka waa yar yahay adiibu yar inay cunto ileefto na ka dhigto wa antum idinkana aad canhu wiilka khaafiluuna moogtihiin odagii marka waxaa laga tii la yidhi maqnaantii lagalama hadlin laakiin tii waraabaha aa lagala hadlay qaaluu waxay yidhaahdeen qaaraa xagaf lagu siiyey laamta waa laamulqasam la wallaahi ilaah magicii baan ku dhaarannay in akalahu hadduu yuusuf cuno adiibu yay hadday cunto wa naxnu annagana cusbatun koox aan nahay innaa annaga idan goorta walaalkana ay duur cunay la khaasiruun annagaaba tacabka in baay inteen ku qabaysanaynaa haybtayna in walaalkayno naga yar waraaba nacsan nagala hoos baxo taas annagaa ku ceebaysan adiga aabba kuuma taallow odagii waa la qanciyey berbera loo tuuray shirqoolkii waa hirgalay berri un baa la sugayaa waagoo barya oo yuusuf gacanta ku dhigaan wa ilaa odagii dana waxaan dhaar haddii la isugu daray lagana ed sheegtay haluu waxay yidhaahdeen yaa abaana adooganow maalaka maxaa kuugu wahano laa ta'manna adan noogu aaminayn calaa yuusufa yuusuf korkiisa wa innaa annaga lahu yuusuf lanaasixuun u daacadaan nahay arsiluu yuusuf dir macanaa la jiridayna gaddan berri subax yartaxa soo mira gurta wiilka gurigaad ku urisood ku dishay wayalca soo dheela wiilka wa innaa annagana lahu wiilka la xaafiduun kuwa ilaalinayaan nahay dhibaato ma arkaayo qaala nebi yacquub wuxuu yidhi innii aniga layaxsununii waxaa i tiiraanyo gelina an tadhabuu inaad la tegtiin bihi wiilka layaxsununii dihaabukum bihi wey tegiddaad la tagteenaa murug iigu filan welwel kalena waa jira ahwa akhaafu waxaan ka cabsoonaa an yaakulahu diibu dugaag wiilka inuu cuno wa antum adinka oo canhu wiilka xaggiisa khaafiluuna moog qaaluu waxay yidhaahdeen lawallaahi baanu ku dhaarannay in akalahu wiilka hadduu cuno adiibu dugaan wa naxnu annaga reer yacquuba cusbatun koox aan nahay toban nin innaa annaga idan goorta walaalkayna dugaag naga qaatay la khaasiruun waxaan nahay kuwa tacabkood baayo falamaa dahabuu bi xeelka meel la yaqaanuu ahaa intaan xeelkii la gaarsiinin gacanta haddii lagu dhigay gurigiina laga kabgo'ay wejigiiyaa la bedelay jubad iyo feeraa lagu bilaabay bisha maqaniin iyo cadaadin iyo geesgelin iyo hagarjuun hagargaamaa lagu bilaabay kuwiiba ma aha way isbedeleen durba wiilkii waa yaabay falamaa goortii ay dahabuu reer yacquub la tageen bihi yuusuf wa ajmacuu horena ay uguba kulmeen an yajcaluuhu inay yeelaan wiilka yuusufa fii khayaabati aljubbi ceel mugdigiis gudihiis facaluuhu sidii ay sameeyeen ceelkiyaa lagu tuuray waa qaqabsaday wiilka waa habaaday haddaad mar dambe hadasho dhagaxaan kugu soo daynaynaa ceelkaaga ku jiraa layidhi naxariis darre haddii la tusay ceelkiina lagu tuuray shi buu iska yidhi salka ceelka hadduu tegey war eebbaa u yimid waa u hayna ilaaha yaqaan wiilkan waa wiil yar nabadnimadana xasba alcaada nabiyullaahi yaxye ma ahaan afartan sano ka bacdiyay ahaan jirtay sidii lagu gaarsiiyey warkan ilaaha og subxaana wa awxaynaa waxaan u sheegnay ilayhi yuusuf latunabbi'annahum walaalaha waxaad u sheegi doontaa biamrihim amarka ay sameeyeen haadaa midkaana ceelkay kugu tuureen waxaad u sheegi doontaa wahum iyaga oo aan laa yashcuruuna ogeyn bacda arbaciina caaman isagoo boqor oo masar jooga iyagoo reer baadiyaah xoolihii dhaafeen oo cayroobay dagaag oo qaxooti ah ayaa loo iman doonaa hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun waagaad xayawaanka ahaydeen waxaad ku samayseen yuusuf ma kasaysiin a innaka la anta yuusuf qaala ana yuusuf bacda arbaciina caamow marka tanaa loo sheegay idan xoogaa waa iska degay halkaasaa yuusuf looga soo hoyday habeenkii ma la joogo cabuurkii waa laga bixiyey ceelka haddii lagu tuuraayey waxaraa la soo qabtay cabuurkiiaa lagu kor gowrahay dhiiggii waxartaa lagu daadiyey waxartiina waa la dubtay maalinkiiyaa lagu qadeeyey odaga waxaa leeyahay haddaan iftiino u tagno intay qoraxda soo joogto waana garana ee waa in habeennimo munaafaqoo mugdi kaasho wax alla waxaan khayr lahayn habeenay adeegtaan kolka habeenkiiyaa la sugay qoraxdii hadday dhacday aacabuurkiioo dhiig leh wadadii loo yimid xaggana oohinaa laga soo bilaabay sankii indhaha faraha la geliyey iyadoo la fiqfiqlayna cabuur dhiigla la wado wadagii loo yimid dhagayso wajaa-uu waa yimaadeen reer yacquub abaahum adoogood yacquub goorma cishaa'an fiidkay u yimaadeen yabkuuna ayagoo oyna war maxaa idinku dhacay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa adoogayn hooy innaa annaga dahabnaa saakaan tagnay nastabiqu waa orotamaynay wataraknaa yuusufa wiilkii waa dhaafnay cinda mataacina meeshay wayaakada noo taallay dharkiiyo alaabti iyo kabaha aan wiilka uga tagnay fa akalahu di'bu wiilkii waraabaa cunay durba beenta daba imrigaabnideeda fa akalahu di'bu warka ku xiga dhagayso say isu kashifeen wamaa anta ma tihid bimu'minin ma noo rumaynaysidoo awalba aaminka naguma qabin lanaa annaga walow kunnaa haddaan nahay kolay ku tahay saadiqiin odaga meesha ninkii caqli leh ma garan karo waxaan shirqool inuu yahay aan waxba ka jirin kolbana noo rumayn maysid awalaadba na tuunsanay laakiin saasaa dhacday ayib daliilaa la rabaa maxaa lagu kasaa khamiiskii waa kana wajaa-uu waxay la yimaadeen calaa khamiisihi cabuurkiisii korkiisa bidamin dhiig kadibin beenbeena waxaraa la gowracay khamiiskaa lagu daadiyey waa ka dhiiggiiyaa la yidhi waxay iloobeen waa meelaan run allin hadday khamiiska tartariiqaan kolkaa khamiiskii waa nabad qaba meel kama sarna dhigna waa ku yaallaa khamiiskiyaa la hordhigay khamiiska hadduu qaaday meel kama jecla mataa kaana diibu xakiiman shamuud ruwayga noqday ama eyda ay saa u noqotay wa xakiina ya'kulu laxma yuusuf walaa yashuqu lkhamiis tartiibu cabuurka uga bixiyey miya oo dhurwaaga cabuur bixinta waa yaqaan sida ilmaha cabuurka looga bixiyo kolka sees ku noqday inuu wiilkiina cunay cabuurkii nabad qabo labadii cibaaray xujaysteen aa labadiiba dayacan midna waa cabuurkaa nabad qaba midna waa wamaa anta bimu'minin lanaa walow kunaa saadiqiin odagii marka warkoodii meel iska dhigay qaal nabi yacquub wuxuu yidhi bal dhurwaana mu cunin dhiiggaana kiisii ma aha sawalad waxay qurxisay lakum idinka anfusukum nafafyaalkiinna aa amran tala idiin qurxisay fafacaltumuuhu waa yeesheen naftiinaa idiin sheekaysan qaraabanimo iyo xatifo iyo naxariis iyo diin midna maaydan ilaalinin fa sabrun aniga sadulqaadun baa ila gudboon jamiilun wanaagsano laa jazaca fiihi inaan dulqaato onan argagixin waa imtixaan min allaahi caza wajal kolka way iska sabrayaa wallaahu eebba weyne aa almustacaan alma alla laga kaalma jariyaa calaa maa waxaad tasifuuna tilmaamaysaan ee warkiina wax kama jiraan ilaahan ka warsugayaa falamaa goortii dahabu ay awlaadu yacquub la tageen bihii wiilkii yuusufa oo ajmacuu ay hore u kulmeen an yajcaluuhu inay wiilka yeelaan fii khayaabati aljubbi ceelka boholkaa gudihiisa fiigiisa mugdigiisa inay gudihiisii ku tuuraan facaluuhu ayaga sidii ay sameeyeen ilaah waa waxayna annagana waa u waxyoonnay ilayhi yuusuf latunabbi'annahum dhaareeba wey adiga yuusufa u sheegi doona oo ceelkan lagugu riday iyo shirqoolkan waad ka badbaadi doontaa waxba ku noqon maysid arrinta walaalahana ma fuli doonto adaa u sheegi doona iyagoon waxaan maanta ay kugu sameeyeen aan dareensanayn ayaad u sheegi doontaa afartan sano kadib wey latunabbi'annahum waxaad u sheegi doontaa biamrihim waxaanay kugu sameeyeen haadaa kana wahum iyaga oo aan laa yashcuruun dareensanayn waxay sameeyeenna iloobay adigana ku garanaynin aad u sheegi doontaa wajaa-uu waa yimaadeen abaahum aabbahood yacquub cishaa'an fiid ahaan yabkuuna ayagoo oyna qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa adooganow innaa annaga dahabnaa waa kaa tagnay saaka nastabiq annagoo oratamayna wa taragnaa yuusufa wiilkii waxaan uga tagnay cinda mataacina alaabta meeshaan dhigannay agteeda hawlkii aan uga tagnay faakalahu waxaa cunay adiibuu waraabe wamaa anta mana tihid kolba bimu'minin mid noo rumaynaya anaa annaga waxaan nidhi ku geli mahayinoo warkayna ma ogolid wama kunna aanba ahaano saadiqiina kuwa run sheegay wajaa-uu waa yimaadeen calaa kamiisihi kamiisi yuusuf yuusuf cabuurkiisa korkiisa bidamin dhiig kadibin dii kadibin been u saaxiibon halla ka jirin alla soo mariyey cabuurkii qaala nebi yacquub wuxuu yidhi bal yuusuf ma dhimanin dhurwaana ma cunin ee sawalad waxay qurxisay lakum idinka anfusukum nafafyaalkiinna aa amran idiin qurxisay fa sabrun dulqaad baa ila gudboon jamiilun wanaagsano laa jazaaca fiihi walaa shakaawa calaa caliya xabashiya buuq aan lahayn waan iska sabraya wallaahu eebba weynaase almustacaan allaga- alla laga kaalma jeriyaa alaamaa waxa aad tasifuuna tilmaamaysaan marka ceelkii hadday ku rideen odagiina warkii loola tagay uusan qancinna ceelkii baa kontarool waardiye la saaray waxalla wixii safar ee yimaada waa la firinay maba daahina markiiba qolaa timid qoladii ceelka agtiisay ku furteen madyan bay ka safreen oo masar bay u socdaan kolka ay ceelkii ku furteen baa nin la diray yidhi kac biyo noo doon aan ku cambuula karsanno xariggii hadduu ceelkii u riday yuusufaa soo qabsaday xariggii ninkiina waa soo shubay meeshuu biyo sugay wiil qurux badana la yidhi oo yuusufa ayaa xariggii la socda dhaga dheerta u dhigtay oo maahow ayaan ka badanba lama arki in xoogaa biyaha sugaayay oo wiil u soo raaxay wajaahad waxaa timid sayaaratun socotaa timid faarsaluu waxay direen waaridahum koodii aroorayay faadlaa wuxuu raariciyey dalwahu wadaantiisa falamaa ra'aa yuusuf hadduu arkay qaala wuxuu yidhi yaa busraaya alla ayaankayow ayaan badniyaa hadaa ghulaamun xarigii wiilaa la socda